kulanti wanaagsan dhegaystayaal magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa maalmahan ka socday tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir tartanka oo aysan sanadkan ka soo qaybgelin xulka puntland ayaa intii uu socday waxaa qaar ka mid ah ciyaaraha la dheelay hareeye rabshado ay sameeyeen qaar ka mid ah taageerayaasha kuwaas oo sababay dhaawac soo gaaray ciyaartooy askar iyo qaar ka mid ah daawadayaasha arrintan ayaa keentay in muddo saddex maalin ah la hakiyo ciyaaraha haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku falanqayn doonnaa ciyaarahan sida ay ku bilowdeen isbedelada dhacay sanadkan iyo waxa ay ku soo kordhin karaan tayada ciyaartooyda xulka qaranka soomaaliya mustaqbalka dhow waxaa marti iigu ah jamaal xaashi tuure oo ku magac dheer jamaal jaamici oo ah iskuduwaha tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ahna agaasimaha dhallinyarada ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya jamaal kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa ku mahadsantahay nuur adiga iyo v o a waa idin salaamaya waa mahadsan tahay bal marka hore noo faahfaahi halka ay wax marayaan tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ee ka socda magaalada muqdisho
waa mahadsantahay nuur runtii waxaan rabaa marka hore inaan ka tacsiyeeyo ama aan cambaareeyo falkii foosha xumaa ee ciyaartii kadib ka dhacay garoonka runtii taageerayaal careysan ay ku dhagaxeeyeen xulka kubadda cagta koonfur galbeed runtii meel kubadda cagta fal noocaas oo kalea ma ku jiro marka kale waxaan rabaa tartankan ciyaartii sideedaad ayaa la ciyaaray oo ahayd galmudug iyo koonfur galbeed waxaa ballansanaa ciyaartii banaadir iyo jubbaland iyo hirshabelle iyo koonfur galbeed marka tartankan isagoo dham afar iyo toban ciyaar waaye ciyaaraha marka hore waa is arag afarta koox oo ugu dhibacaha badan waxay ciyaarayaan semifinal hal koox ayaa hareyso marka tartankan wuxuu soo bilowday labaatan iyo sagaalkii bishii laba iyo tobnaad sanadkii hore sanadkan waa sanadkii afraad ee tartankan la qabanayo labada kun iyo lix iyo tobankii toddobiyo tobankii iyo labaatankii la qabtay marka waxaan rajeyneynaa inuu si nabadan ugu dhamaado waaya marka muxuu uga duwan yahay tartanka hadda maadaama aad sheegtay in afar jeer oo hore la qabtay kuwii hore iyo tartanka hadda maxay ku kala duwan yihiin
waa mahadsantaha waa su-aal aada u fiican horta waxay kula duwan yihiin tartamadii hore waxay ahaayeen is arag ma aheene group stage ay ahaayeen ciyaaraya ilaa iyo lix maamul goboleed group stage a loo sameyn jiray a iyo b laakiin hadda tartanka waxaa laga dhigay qaab is arag ah afarta kooxa ugu dhibcaha badan ayaana semifinal ciyaaraya kadib final dhinaca isku aadka waa dhinacaas dhinaca kale garoonka stadium muqdisho oo oo aan ciyaaro lagu qaban muddo badan ayaana lagu qabanayaayo ku yaala magaaladii dhexdeeda runtii taageerayaasha iyo dhalinyaradana ay lug ku imaan karaan markii hore waxaa lagu qaban jiray garoonka engineer yariso marka tartanka sanadkana waxaa lagu gelayaa ticket waagii hore tartamada ticket laguma geli jirin oo lacaglaana ayay ahaayeen marka isbedel badana ka jira dhinaca maamulidda tartanka jamaal waa mahadsantaha marka tartanka yaa soo qaban qaabeeya ma dowladda gaar ahaan wasaaradda isboortiga mise idinka xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya waa mahadsan tahay anaga tartamada saddexda jeer oo hore la qabanayay waxaan waxaan qeybteena waxay ahayd farsamada haddana anaga qeybteena waa farsamada wasaaraddu waxay leedahay maamulka tartamadii horena gobolka banaadir ayaa martigelinta iyo amniga lahaan jiray laakiin sanadkan sanadihii hore waa ka duwan yahay waxaan aaminsanahay in hadda maadaama ticket lagu galayo in in in wasaaraddu ay maamuleyso arrimaha ticketka ciyaarahani dadweyne fara badan ayaa soo daawada gudaha muqdisho qaar kalena telefishinka ayay kala socdaan iyo social media marka arrimahani maxay ka bedeli karaan horumarinta dhinaca kubadda cagta marka laga eego dhanka xamaasadda runtii waa waa waa su-aal aada u fiican wax badan ay ka bedeli karaan sababtoo a dhalinyaradan hadda daawanaysa ciyaarta oo garoonka stadium muqdisho ilaa iyo labaad lixdan iyo shan kun ilaa iyo toddobaatan kun uu qaadaa ciyaar walboo la ciyaarayana garoonka wuu buuxsamaa dhalinyarada u badan oo daawanaysana waa dhalinyaro labaatan iyo shan ka yar runtii waa markooda ugu horeysa ee ciyaaro oo maamul goboleed ay arkayaan stadium muqdisho lagu dhigayo tartan la ciyaarayana ujeedada tartanka loo qabto waxay ahayd isdhexgalka iyo ixtiraamka iyo xushmada iyo dhalinyarada inay isku bartaan qarankana uu ka helo dhalinyaro oo laga xulo ciyaaraha maamul goboleedada marka waxaa intaa sii dheer ganacsato yaryar ayaa maalinta ciyaarta la ciyaarayo ka faa'iido tartankaas tigidka biyaha cabitaanka wax walba oo agab ah dhalinyar ganacsato aada u yaryar oo dumar yar iskugu jira ayaa ka faa'iidaysto marka waxaan isleeyahay tartankan waa tartan isdhexgala caasimadii lagu qabanayo ujeedada loo qabanayona waxay ahayd in in dadku laiskugu keeno marka in annaga marka dhinacaas farsamo ahaan xiriirku wuxuu ka qayb qaadanaya marka inuu dhinacii garsoorka iyo dhinacii maamulka ciyaarta uu maamulo
waa garta waan ognahay tartanada qaarkood intii ay socdeen ama markii ay dhammaadeen kadib rabshado ayaa dhacay waa u tegi doonaa laakiin ilaa iyo hadda ciyaaraha la ciyaaray kuwii ugu xiisaha badnaa iyo waxyaabihii dhanka wanaagsan laga calaamadeeyey ilaa iyo hadda wallahi runtii waxyaalaha ugu wanaagsanaa oo dhinaca positiveka aan ka aragno waxay tahay in dhalinyaro badan oo annaga waxaan leenahay guddi farsamo ka shaqeeya dhinaca farsamada ciyaartooy aada ay farsamadooda u sarreyso ayay maamul goboleedu soo bandhigeen marka waxaan is leeyahay faa'iido dhinacii qaranka qaramada kala duwan oo shan iyo toban jir iyo labaatan jir iyo qaramo waaweyn oo dhalinyaro badan oo xirfadoodu aanan tartamo kale lagu arki lahayn ayaa tartankan saamaxa in lagu arko dhinaca ganacsatada bulshada meesha waxaa ka furan businessya yaryaro coffee shoba dhinaca isdhexgalka bulshada runtii dad badana isku baranayo calamadii qaadanayaan magaaladii oo dhanba waxay ka bedeshay imagekii magaalada wax badan ku kordhisay haddii aan u nimaano waxaan ognahay in jimcihii ay ciyaartii dhex martay koonfur galbeed iyo galmudug ay dhaceen rabshado waxaa kaloo jirta ciyaartii dhowaan dhex martay hirshabeelle iyo gobolka banaadir iyada oo maaragtay gebagabo maraysa in la joojiyey marka maxaa sababay mushkiladahaasi ka dhex dhacay ciyaarahaas waa mahadsan tahay ciyaarihii tartanka ciyaartaas waxaa ka horreysay cabasho ay ciyaaray ciyaareen galmudug iyo hirshabeelle oo cabasho ay usoo gudbisay xiriir kubadda cagta kooxda hirshabeelle ay ka cabanayeen ciyaaryahan ka ciyaara heerka heerka afaraad wuxuu u saftay kooxda galmudug runtii cabashooyin badanna way jireen markaan usoo laabto midda banaadir iyo hirshabelle tartankii waa la wadi waayey anigu waxaan ka mid ahaa saraakiishii loo fir dhinaca tartanka maamuleysay garsoorkii iyo xer ilaalintii iyo anigaba waxaan isku raacnay in ciyaartii aan lasii wadi karin sababaha loo wadi waayena ay tahay isku dhac ka yimid taageerayaasha gobolka banaadir iyo kii amniga sugaya runtii dhagax tuur badanaa jiray ciidanka oo ammaanka sugaya waxay isticmaalayeen sunta dadka ka ilmaysiiso marka annaga waxaan ka fakeraynaa badqabka dadka shacabka ah dadka shacabkii hadday dhaawac soo gaarayo qaar ay daqran yihiino qaar ay suntii dhibtayo ciyaartii laga wadi waayo garoonka oo calamwado kamid a calamwadayaashii uu la daqray marka waxaan go-aansanay inaan ciyaartii joojino sidaasna ay kooxda hirshabelle ay dacwo soo qoratay dacwadiina ay guddiga dishbilinka qaadeen sidaasna dhibcihii gobolka banaadir laga qaaday lasii hirshabelle waayahay marka waxaa sheegtay in dhagxaan la ganay inta aysan ciyaarta bilaabanin daawadayaasha ciyaaraya ma loo ogolaadaa inay gamcaha gacmaha wax kusii qaataan mise maaragtay garoonka ayay dhagxaanta taallay walaa runtii horta su-aashan sitaan ka jawaabin waxaan rabaa inaan ciyaar kaste markii la ciyaarayo annaga labada koox oo ciyaarayo koox walba taageerayaasheeda home iyo awey aan u kala qaybinaa kooxda taageerayaasheedu hadday hirshabelle home tahay dhinaca right ayay taageerayaashu ka galayaan hirshabelle hadday banaadir awey tahayna dhinaca left ayay isticmaalayaan taageerayaashu marka taageerayaashu taageere isku dhex jira ma ahayn midda ah waxa ay tuurayeen waxa ay tuurayeen waxay iskugu jireen caagadaha biyaha laga cabo waxay iskugu jireen dhagaxyo runtii ma garoonkay ka dhex qaateen ma bannaankay kala yimaadeen ma caddeyn karo ani laakiin dad badan oo oo ay takhaatiirtu ay daaweeyeen oo garoonka dhexdiisana lagu keenayo ciyaarta aan ka wadi weyne waxaa ka mid aba dhaawacyada tirada badan ciidankii iyo taageerayaashii iyo wixii marka markaan aragnay xeerku wuxuu ogol yahay in ciyaarta la joojiyo kadibna ribord lasoo saaro waayahay marka haddii aan haddii aan usoo laabano ciyaartii kale ee koonfur galbeed iyo galmudug markii ay dhammaatay kadib ayay rabshadaha dhaceen jimcihii galabnimadii dhibaato ayaana dhacday marka haddii aad baarteen maxaa ku ogaateen mushkiladii dhacday walahi ciyaartaas nin ma rabaad inaan ka hor dhaco ciyaartaas runtii ciyaartii xilligii lagu talagalay waxay ku dhamaatay si oo nabadgelya ciyaartii kadib basasku waxay leeyihiin gaadiid oo hoteelka wada geeyo koox kastana waxaa waxaa waxaa hore usii wado gaadiidka amniga marka waxaa nagu maqaalaa oo aan maqalnay in gaadiidkii ay saarnaayeen dhalinyarada la turiyey dhaawacena uu soo gaaray arrintaasi guddoomiyaha xiriir kubadda cagtana uu ka tacsiyeyey wuuna cambaareeyey isbitaalkiina wuu ku booqday deegaankiina waa ugu tegey runtii waxayna ahayd wax ka baxsan garoonka banaankiisa baaristiisana weli jawaab kama soo baxin
mudane jamaal waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo soo dhawo walaal adiga oo ku bilaabayo magacaaga magacaygu waa cumar alciid waxaan ka soo hadlayaa magaalada muqdisho waxaan salaamayaa martida barnaamijka intaas kadib waxaan rabaa inaan gudagalo su-aashayda fowdada soo noqnoqotay maxaad ka barateen sidee se aada uga hortegi kartaan inta ka dhiman ciyaaraha gobolada soomaaliya ee hadda socda
cumar waa mahadsan yaha dhegeystayahaas runtii wax badanaan ka baranay ciyaar walba la ciyaarayana waxbaan ka baranayna waxaan isleeyahay laamaha amnigu wax badan ay ka baranayaan oo wixii dhacay inay ka hortag sameeyaan annaga xiriir kubadda cagta ahaana runtii qabka ciyaarta gudaheeda ayay dhinaca maamulka naga saaran yahay oo ciyaarta sagaashanka daqiiq la ciyaaraya inaan maamulno farsamo ahaan iyo iyo maamul ahaan waxaana rajeynayaa in tartanka inta ka dhiman ay dadku ay wacyigelin badan la siiyo tartankana ujeedada loo qabtay ay tahay isdhexgal dadka dhalinyaradana inay isku bartaan marka ujeedadaas inay taageerayaashuna nala ilaaliyaan aan rajeynaa waa tahay waa mahadsan tahay dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo magacay webaleree mukhtaar huseen iidin dhammaan baxda v o a ee sansalami su-aale anaga way buaha lama jeer oo shal duban labada kun iyo labaatankii ilaa jamaada shamay geri lah dhaafay yaa ciyaartooyda la weeraray marka may dhibaatada unaleynin dul saaranta meel raashin sheegada oo markasta xaninka nagad sidaas daraadiye may nin qobada kortaano may la raashin sheegada dhibaataan xana nagati markasta isin o tilaabo sax ee qaadasaan mahadsantiin
mukhtaar wuu mahadsan yahay runti waana runtiis waana markii labaad xulka kubadda cagta koonfur galbeed ay dhacda noocaan oo kale ay la kulmaan runti annaga xiriir kubadda cagta ahaan waa waa runtii waa cambaareynayna waana runtii raaligelinna waa siinaynaa kooxda kubadda cagta ee koonfur galbeed waxaan isleeyahay masiibo markay qofka ku dhaceyso waa un masiiba ku asiibeysa waay maahane wax hadda dadka ay ama gooni loogu beegsanayo ama dad ahaan ama ama maamul ahaan maahan waa kubadda cagtana dhacdadan way ka dhacdaa runtii waana ka xunnahay waana ka raaligareynaynaa waana ka waana cambaareynayna waxaana rajeyneynaa in in wax badan ay laamaha amnigu ay ka bartaan annagana waxaan jeclan lahay in maamulka koonfur galbeed ciyaarihii sii wataan tartankiina uu meeshaas kasii socdo maadaama ay yihiin ciyaaruhu isdhexgal dadkii mas-uuliyiintana ay ka raaligelin ka bixiyeen waxaan rajeynaya tartankan quruxdiisa iyo wanaagiisu xitaa inuu sida uu tartanka usii socon karo inay maamulku ay qeyb ka yihiin waa tahay waa mahadsan tahay dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo magacaygu waa mawlid mascadde dhawerey oo jooga degmada goldogob waxaan rabay inaan weydiiyo jamaal xulka dowlad goboleedada maxaa looga reebay maamulka s s c oo la sheegay mar inuu ka qayb galayo xulka dowlad goboleedada waa mahadsantihin mawlid waa mahadsan tahay tartanka bilaawigiisa hore jadwalkii la sameeyey kaatum way ku jirtay laakiin markii horena waxaa ku daray dhinaca wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo iyo dowladda federaalka ayay ka timid markii dambena waxaan rajeynayaa in in in qaabkii looga saaray qaabkii shalay ay ku timid ayayna markii dambe looga saaray tartamadii horena ay kaatumi qeyb kamay ahayn tartankan ayay qeyb ka ahaayeen waana waxaan isleeyahay waa shaqo farsamo oo dhinaca dowladda la weydiiyo annaga laakiin waxaan tartanka u qabanaa waxay tahay sanadihii dambena aan u qabanaynay shan maamul goboleed iyo gobolka banaadir sanadkana hadda waxaan u qabanaynaa afar maamul goboleed iyo gobolka banaadir waxaana rajaynayaa tartankan aniga shaksiyan markii la weydiiyo sida uu ku qurux badan yahay waxaan isdhihi karaa in goboladii soomaaliya o dhan laga dhigo sidaasna hadda kahor labada kun iyo tobankiina maraa saas goboladii soomaaliya o dhan aan u qabanay dhinaca stediyada in loo bedelo gobolada marka fikir noocaas oo kalea dad badanna way qabaan waxaan rajeynaya marka tartankan quruxdiisu inuu inuu inuu sida uu noogu bilaawdo uu noogu dhamaado waa garta jamaal inkastoo aad ka tirsan tahay xiriirka kubadda cagta oo aad wasaaradda ka tirsanayn haddana xulka puntland ayaa sanadkan ka maqnaa ciyaaraha waxaan ognahay in ciyaarihii horey uga qayb galeen ay wacdaro dhigeen oo ciyaaro la jeclaystana ay soo bandhigeen haddana ay ku fiicnaan lahayd in ay daawadayaasha arkaan ciyaartooyda puntland marka maxaad is leedahay puntland waa ay uga soo qeybgali weysa
runtii tartamada kubadda cagta markii la ciyaarayo dowlad goboleed walba asaga xor u ah inuu ka qayb galo iyo inuusan ka qayb gelin dowladda puntlandna waxay go-aansatay inaysan ka qayb gelin sidaas ayaana qoritoorkii iyo jadwalkii loo sameeyey waxaana rajeynaynaa sanadaha dambe inay qeyb ka noqon doonto tartankana sidiisa marka la bilaabayana raalli ahaanshaha dowlad goboleedkaas ayaa marka hore ka muhiimsan inuu ka qayb galo inuusan ka qayb gelin waxaan rajeynayaa sanadaha dambe inay nagu soo duuri doonto dowladda puntland runtii tartankana sidiisana dhalinyaro iyo isbarasho iyo isdhexgal iyo wacyigelin badana laga helaa waxaan rajeynayaa inaan fahano qiimaha kubadda cagta ee leedahay jamaalow waa mahadsan tahay waxaad tahay mas-uulka qeybta dhalinyarada xiriirka kubadda cagta soomaaliya hogaaminaya marka sanadihii ugu dambeeyey ciyaartooyda dhalinyarada ah ee soomaaliya guulo la taaban karo oo taariikhi ah ayay ka keeneen ciyaarihii africa marka haddana tartankan dhalinyara ayaa ka qaybgalaysa marka ma la dhihi karaa jiha sax ah ayay ku socotaa kubadda cagta soomaaliya mustaqbal wanaagsan ayayna leeyihiin dhalinyarada nuur waa mahadsan tahay runtii qorshe waxaa jiro aan sameynay afar sano ka hor oo aan u sameynay kubadda cagta soomaaliya siday ku horumari karto qorshahaasna waxaa qeyb ka ahaa in tartanka dugsiyada gobolka banaadir iyo dugsiyada maamul goboleedyada aan tartamo ka qabano tartamadaas aan qabanayna aan ka xulno dhalinyaro afar iyo toban jir shan iyo toban jir lix iyo toban jir toddoba iyo toban jir kuwa hadda aa sheegay sidoo koobka qaadayna waxay ahaayeen toddoba iyo toban jir marka kubadda cagta soomaaliya waxay ku jirtaa in tartamada dhalinyarada lahor la badiyo waxaana fursadaan raba inaan uga faaidaysto dhalinyaro badan waxaa jirto dibadda oo aan kusoo darno qaramada soomaaliya inay ciyaaraan runtii numberka dibadda nooga imaanaya aada u badan yahay marka waxaan rajeynayaa sanadaha soo socda inaan tartamada shan iyo toban jirada iyo toddoba iyo toban jirada iyo labaatan jiradaba dhalinyaradeyna ay u barbar dhigi karaan dalalka africa waana qorsho aan aan aan sameynay sanadahan oo aan is leenahay dhalinyaradu kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar waxa ay horumarku ku jiraa kuwa yaryarka inta badan jamaal waa mahadsan tahay marka ugu dambeyntii aan dib ugu soo laabano ciyaaraha hadda socda waxyaabaha muuqday ee cusub waxaa ka mid ahaa in wasaaradda ay hadda martigelinta iyo farsamadaba la wareegtay halkii awalka hore uu gobolka banaadir martigeli jiray farsamada iyo socodsiinta iyo isku dabaridka ciyaarahana ay lahaayeen xiriirka kubadda cagta marka maxaa isbedelay sanadkan waa mahadsan tahay sanadkan horta tigid ayay wasaaraddu kusoo kordhisay in ciyaaraha tigid lagu iibsado oo qiimo kala duwana martigelintana sanadkan waxaa martigelinaya tartankan waxay ahayd wasaaradda runtii gobolka banaadir hadda tartanka qaybgalayaal oo tartan ka qaybgalayo ka mid yahay waagii hore laakiin amniga iyo martigelinta gobolka banaadir ayaa qaadin jiray sanadkan waxyaalaha nagu cusub ay ka mid yihiin wasaaraddu inay qaadatay martigelinta tartanka
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal jaamici oo ah isku duwaha tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir sidoo kalena ah agaasimaha dhallinyarada ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo